Suxufiga ka shaqeeya samafalka dadka masaakiinta ah ee Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa isaga baxay magaaladii uu ku noolaa ee Burco kadib markii nafsadiisu ay halis gashay. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay inuu isaga tegay magaalada Burco wuxuuna yidhi waan ka tegay Burco xalay ayaan guure kaga baxay magaaladii Burco kadib markii aan ogaaday in la go'aamiyey in la xidho. hadda waxaan ku suganahay meel aan ku dareemo amni sidaasi waxaa yidhi Cabdimaalig Muuse Coldoon arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu aragti ka dhiibtay warbaahinta aljaziira gaar ahaan wuxuu ka hadlay ololaha lagu doonaya in lagu soo barakiciyo muslimiinta khaza lana geeyo gobolada waqooyi arrintaas oo uu maamulka somalilan ku raadsanayo ictiraaf coldoon ayaa aragtidiisa uga soo horjeestay hadal uu wasiirka dibadda ee somalilan kusoo dhoweeyey qixitaanka reer khaza wuxuuna yidhi innagu waxaanu nahay soomaali wasiirkan nama matelo oo wuxuu matelaa maamul calooshiis u shaqayste ah hadalkaasi dartiis ayay naftiisu halis u gashay lamana oga hadda meel uu ku sugan yahay